أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maamulka taraab ee saliibiyadda maraykanka ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gadow ayaa si habsami leh kaga socta degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool qodobadii warka ugu door koronaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan weerar lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay howlgal qarax ah la beegsadeen fariisin ay maleeshiyaadka murtadiintu kaga sugan yihiin xaafadda warlaliska ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho qaraxani ayaa imaanaya xilli habeen hore camaliyad barakaysan oo istishaadiye ah ay ka dhacday gudaha xeranacnac ee magaalada muqdisho waxaana allah fadligii camaliyaddaasi lagu dilay siddeed iyo toban murtad iyadoona lagu dhaawacay toddobiyo labaatan kale maamulka trump ee saliibiyadda maraykanka ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka nuur cali warsame abusheyba waxaa sii lawlixaadsaday culisyo baaxad leh oo soo food saaray bulshada soomaaliyeed tan iyo intii saliibiga donald trump uu sida tooska ah u bilaabay weeraro ka dhan ah soomaalida ku dhaqan gudaha dalka maraykanka warbixin uu goordhoweyd daabacay wargeyska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska oo diiradda lagu saaray xaaladda qalafsan ee soomaalida maraykanku ay wajahayaan ayaa sheegaysa inay haawanayaan meheradihii soomaalidu ay ku ganacsan jireen ee minneabolis dadkii horey u degnaan jiray gobolka minnesota oo qaarkood wargeys kula hadlay ayaa sheegay inaysan weligood arkin suuq sidan oo kale u dansan kaasoo ay ka dhawaajiyeen inuu si lama filaan ah u noqday mid albaabadu u xiran yihiin mashquulkii ayaa lagu bedelay ayuu yidhi wargeysku walbahaar iyo cabsi ka dhalatay hanjabaadda trump ee ku wajahan soomaalida iyo kordhinta saraakiisha socdaalka ee magaaladaas kuwaasoo loo xilsaaray inay bartilmaameedsadaan soomaalida si loo musaafuriyo dadku ma rabaan inay la kulmaan saraakiisha laanta amniga socdaalka oo ay soo galaan ganacsigooda kuna xadgudbaan xuquuqdooda ayay tiri sayne maxmed senator laga soo doorto gobolka minnesota kana soo jeeda soomaalida deggan maraykanka bannaanka suuqa dad iskaa wax u qabso ah ayaa ilaalo ka ahaa si ay u ogaadaan dhaqaaqyada ice kuwaasoo diyaar u ah inay fariimo ku diraan silsilado qoraalo ah islamarkaana bilaabaan duubis haddii saraakiishu isku dayaan inay qabtaan deriskooda wargeysku waxa uu sheegay inuu arkay calaamado ku yaala albaabada suuqa ay soomaalidu ku ganacsato oo ka digaya in saraakiisha laanta amniga socdaalku aysan soo geli karin iyagoo aan wadan amar maxkamadeed haddii aan aragno dhaqdhaqaaq shaki leh ama si gaar ah isku day afduub waan duubnaa waxaana ku wargelinaa meelaha saxda ah waxaanan afuufnaa fuurida si aan u carqaladayno ayuu yidhi miri flowers oo saacado badan ku sugnaa bannaanka una waramayay the guardian muddo isbuuc iyo dheeraad ah tan iyo markii trump bilaabay weerar naciibka ku dhisan ee ka dhanka ah bulshada soomaaliyeed dadka deegaanka ayaa bedelay habnololeedkooda waxayna ku nigaadeen guryaha balmihii ay lahaayeenna waa ay baajiyeen mahadsanid abusheyba xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gadow ayaa si habsami leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi warbixinta warkaasi waa kan walaalka casaam carafaad iyadoo qaybka ah xamlada alhidaaya ilaa sabiili najaat wasaadaad ayaa culimmada soomaaliyeed ee hogaaminaysa xamladaasi waxay safar ku tageen deegaanka tuurubarwaaqo oo halkaas ay kula kulmeen qaybaha bulshada deegaankaasi intay halkaasi ku sugnaayeen waxay culimmadu qabteen nadwa cilmiyeed ay uga hadlayeen duulaanka dhanka maskaxda ah ee ummadda lagu soo qaaday iyo sida arrintaasi dadka muslimiinta uga fogjignaan lahaayeen waxayna sidoo kale culimmada booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada deegaanka tuulabarwaaqo sida iskuullada madaarista iyo maraakiista reergooda ilaahi ha barakeeyo subxaana wa tacaala dadkii ugu horreeyey ee sagaashan iyo saddexdii markii fawdadii iyo dhibkii qaxirkii baxay dadkii u istaagay inay shareecada ilaahay kor noqoto oo ilaahay kitaabkiisa loo laabto oo qoriga u qaatay oo u jihaaday reergeday ahaayeen maanta diinta ilaahay u gargaara garab istaaga wallaahi idaa ku cizoobaysaan oo bilah idaa ku cizoobaysaan oo tallah idaa ku cizoobaysaan aakhir adduun wanaaga ku helaysaan intaasaa nafteeda u dardaarmaya adinkan idiin dardaarmaya ikhwaani ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala maanta waa inaan fadhiga ka kacnaawi waa inaan gaalo la jihaadnaawi waa inaan ogaanaa gaalo inay cadow noo tahay wy gacanna inay raashin nagu siiyaan oo ay lacag noogu soo tuuraan gacanna madaafiic noogu soo tuuraan walaalayaal wax isqabanaya ma ah diinkeenna wuxuu ku toosayaa ikhwaani fillah caqiidadeenna ku saxmaysaa alwalaa walbaraa ina laga helo mar haddii aad waxbarashadii ku jirtaan waxbarashadu waxay leedahay waxyaabo qurxiya oo sharaf ah ka arday kastoo waxbaranaya waxbarashadiisa waxaa qurux u ah al akhlaaq qofka muslimka inuu akhlaaq leeyaha la rabaa inuu ummadda kale ka gedisan yaha la rabaa inuu dadkan waxbaranaya ka soocan yaha la rabaa bulshada deegaanka tuulabarwaaqo ayaa dhankooda si qalbi furan u soo dhoweeyey culimmada khayrka u keentay iyagoona u mahad celiyey culimmada soo booqatay ikhwaani allah subxaana watacaala waa mahad iskale mahad bacdeed waxaan mahad u celinhayaa culummada iyo akhyaartana soo booqatay oo meel fog nooga imaaday islamarkaasna u timid sidii macnaha noogu faa'iideyn lahaayeen kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafiga ay noo gaarsiin lahaayeen diinta islaamka iyo horumarinteeda iyo shaqadeeda ay oga shaqayn lahaayeen anagoo ka mida waalidiinta afkooda ku hadlahayo tuulal barwaaqo arrimahaas ayaan aada u soo dhoweynhayaa waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran waxsanu walaalayaal anigoo ah maamulaha madrasada salaama al asaasiya waalibtidaa'iya waxaa weeyaan maanta waxaa na soo booqday culummo waxaa weeyaan xarakatu shabaab almujaahidiin ka socoto ayagoo waxaa weeyaan waanooyin tawcido dhinacyo badan taabanaysana siiyey waxaa weeyaan wallaahi aad iyo aad ayay noo taabatay waanadii iyo tawcidadii ayna siiyeen waxaa weeyaan allah subxaanah watacaala ayaa ku mahadsan waxaa weeyaan ayagoo ardadii la hadlay macalimiintii la hadlay bulshadii iyo deegaankii fariimo badan u gudbiyey ammaanadii iyo xujadii nala saaray handaan nahay maamulka madrasada salaama iyo macalimiinteeda iyo ardadeeda hadduu ilaahay idmo waynu gudanaynaa أشكركم بعد الله بزيارتكم وقدومكم بمدرسة سلام الابتدائية والمتوسطة في قرية برواقو ونرحبكم بآيات مفتوحة ونقول لكم أهلا ثم أهلا ثم أهلا نزلت منزلا قد سار سهلا ضيفنا بالقلب حلا مرحبا أهلا وسهلا ولنا كل سرور من محباه تجلى إننا نكرم ضيفنا ونعد الضيف أهلا ونقيه على حق كل حق من حقوق إن أضل إن حب الضيف يرضي ربنا عز وجل maantayta waxaa maacad raxma lculuumi sharciya walcarabiya nagu soo booqday culamaa udiin ka socdo xarakatu shabaab almujaahidiin waxaa weeye culummadaasi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa booqashada ayna soo booqdeen ee safarka dheer ay nagu soo bixiyeen waxaa weeye annagana aad baa usoo dhoweynay waanu ku faraxsannahay inay waxaa weeyaan maantayto ay noogu imaadaan macad raxma lilculuumi sharciya walcarabiya ee meeshaasna noogu jeediyaan kelimada aad u qiimo badan annagana aan noqonay kuwo waxaa weeye xaqiiqatan quluubteennada ay taabteen culimmadaasi waa u mahad celinaynaa waxaana leenahay mar kasta inaysaan iyo si lamid aysaan ay noo soo booqdaan ayaan ka rajaynaynaa oo ka codsanaynaa insha allahu tacaala aad baynay u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdicasiis aadan axmed waxaan ka mid ahay ardayda iyo jamaacatu raxma alcuruum sharciya walcarabiya waxaan halkaa u mahad celinaya culimmadana soo booqatay ee islaamka xarakatul al-shabaab almujaahidiin ee naga soo booqatay meesha dheer aad ayaan ugu mahad celinayaa allaha barakeeyo waxaan ka rajaynayaa inay mar kasta noosoo noqdaan kuwii ku dhaqmoo qaatan allaha naga dhigo ayakana ajir allaha ka siiyo annagoo ah gabdhaha jooga tuulo barwaaqo ku nool dhigtana markaska umusalama waxaan maantana soo booqday culimo aad iyo aad u qiimo badan una sharaf badan waxaana ka faa'iidna maasha allah muxaadarooyin aad iyo aad u qiimo badan waxay aad noogu baraarujiyeen wajahaadka jihaadka maanta fadligiisa qiimuhu leeyahay ay noo sheegeen ilaahay raxmaankaa dunubtooda ha dhaafaan leenahay ajirkoodana ha u xamladan dacwiga ee ka socota degmooyinka deegaanada walaayadda islaamiga hegado ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada walaayadaas mahadsanid casaam guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya guddigan oo ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana howle ku aadan dardargelinta dhanka waxbarashada ka waday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa socdaal dheer ku soo maray dhowr deegaan oo hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool deegaanada ay guddigan gaareen waxaa ka mid ahaa deegaanka dudumaaleh ama dahabyaale deegaanka sarmaan iyo deegaanka abal oo dhammaantood hoostaga degmada xudur guddigan markii ay deegaanadan gaareen waxay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona sidoo kale booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waxay guddigan markii hore ku hormareen deegaanka dudumaale ama loo yaqaana dahabyaale iyagoona booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaankaas dowlana u qabtay macalimiinta ardayda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee kulanka ay la qaateen waxayna hadiyado gaarsiiyeen dhammaan goobaha waxbarashada ay booqdeen maamulaha iskuulka axmed binu xambal ee deegaanka dudumaale oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay booqashada ay guddigan ku tageen deegaankooda iyo sidoo kale dowladii loo qabtay si fiicanaan u soo dhoweynay maktabu tarbiya wa tacliim dardargelin ayay wadeen oo waxbarasho ah dowri yar waxbayna siiyeen bulshada iyo annagaba si fiican ay noo qaabileen hataa waxayna siiyeen qalab oo maaragta oo aan ku kaalmaysano waxbarashada intaasna waana siiyeen aad iyo aadaan maaragta u soo dhoweynay intaa kadib waxaa jira tartan dhiirigelin ah oo guddigan ay u qabteen ardayda wax ka dhigatay iskuulka axmed binu xambal ee deegaanka dudumaale ama dahabyaale waxaana tartankan uu u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka su-aashan waxaa iska leh majmuucada caaisha binti abibakar waxay leedahay udkur alaaatan min alamaakin allatii laa yajuusu qadaa'u alxaajati fiiha نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي نجم عبد الرحمن عبد الله في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية في قرية دهب يالئ الجواب الطريق الذي يمر الناس به الظل الذي يجلس الناس فيه تحت الشجرة المثمرة su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka maadada fiqiga waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo muddo tartanka uu socday kadib yay guusha raacday majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma sideedoodii su-aal ee la weydiiyey sideeddaba way ka jawaabeen waxayna ku heleen lix iyo toban derajo waxaa u dheeri ahayd hal su'aal oo ka faa'iidaysi ahaan ay uga jawaabeen oo ay ayaduna ku heleen hal derajo majmuucooda waxaa weeye toban iyo toddoba derajo saali ajligeeda wuxuu tartanka ku dhammaaday majmuucada caaisha binti abibakar toban iyo toddoba derajo majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas laba iyo toban derajo shan derajo ayay guusha waxay ku raacday majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma tartanka kadib waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay malaaqa beesha lawaaye ee wilaayada islaamiga ee bakool isagoona ka warbixiyey waxa deegaankiisa ka dhacay ana oo ee malaaqa lawaay beelo gaar ahaan bakool alxamdulilah ilaahi tabaaraka watacaala ayaan umahadnayaan may kale aan umahadnagaane guddiga banajinada tarbiyatu wa tacliim jasaakum allahu khayran aan umahadnagaan ciid aan ka faraxsagna maadaama geekmay ahaan tartan iyo gobodeen jasaakum allahu khayran tartanka iyo gobodeegna ee tartan weyn haay ardaytamay waa hadiyoonay migal nagada fadeen haddii balaag nagada fadeen walwa adarle ku dhiyeen eed linkama waha korkaan anka diirsadi jasaakum allahu khayran eed anka ganacsagna waxay sidoo kale guddigan booqdeen deegaanka sarmaan oo isagana ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur waxayna sidii deegaankii hore oo kale ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona dowlaad sharci ah oo muddo kooban ah u qabtay ardayda iyo macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada iyo iskuulaadka ku yaala deegaankaas si la mida deegaankii hore ayay guddigan booqdeen goobaha waxbarashada iyagoona u qeybiyey hadiyaad kala duwan oo u badnaa qalabka waxbarashada iskuulaadkii ay booqdeen waxaana jira tartan sidoo kale loo qabtay ardayda wax ka dhigata madarasada deegaanka wuxuuna tartanka u dhacay sidan su-aasha ugu horreysa waxaa iskale gabdhaha akmil alxadiid alaati can abi qataadata asulamiy radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal إذا دخل أحدكم المسجد نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaaga ileerow saciido sheekh cusmaan madarasada shariif abdinuur sarmaan majmuucada aishat abibakra oona su-aaliska jawaabeer idaa dakhala ahdukumul masjida falyarkaa rakaatayni qabla iyo jirisa su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka xadiidka kaasoo laga dalbay waxay u dhammaystireen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
su-aashan waxaa iska leh majmuucada cabdulaahi bin cabaas ee wiilasha wax ka barta dugsiga hoose ee shariif cabdinuur ee ku yaala deegaanka sarmaan su-aashu waxay leedahay tii hore la mid tahay akmil alxadiid alaati عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم أكمل هذا الحديث نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما anoo magaca ileerow maxamed aadan guyow madarasatu shariif cabdinuur oo magaalada sarmaan subxaanaka allaahuma wabihamdiga watabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha kayruka su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdulaahi ibnu cabaas radiallahu tacaala canhuma waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo deegaanada guddigan ay tageen sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanka abal oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur iyagoona si la mid ah deegaanadii hore oo kale booqday dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaankaas sidoo kalena kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa soo gebagabeeya socdaalkooda waxayna xamladan ama socdaalka noogu magacdareen shaxdul himam liahli lqimam taasoo wada saameysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh